kormeerkan wuxuu uga duwan yahay kormeeradii hore aan samayn jirnay kormeerkan waa lug u ah baabuurteennii hadda ma wadano waxaan uga soo tagnay saldhigga waa lugeynaynay halkan waxaan ku nimid lug waxaana ku laabanaynaa lug si aan nolosha iyo dhabta ah laamigana maanaan maraynin by the way xaafadaha iyo luuqluuqyada waxaan soo marnay suuqii suuqii jungal sidii aan u soconnay waxaan ku soo dhacnay garoonkan hadda aan joogno oo xiran oo sida la ii sheegay xirnaa sideedii ama shan bilood toddoba bilood ku dhowaad waxaana xiray nimanka nabadiidka ahaa oo dadkii garoonka lahaa teleefonka kala soo hadlay si ay u xiraan ayagoo diidan maaragta horumarka iyo isdhexgalka dhallinyarada halkan ay ka samaynayso waxaa noo suurto gashay inaan dib u furno garoonka isla caawa oo aad arkaysaan dhallinyaradii degmadan sideed bilood dhowrka bilood loo diiday inay ku cayaaraan inay ku cayaaraan waxaa mas-uuliyad naga saaran annaga inay helaan goob ay ku cayaaraan waxaa mas-uuliyad naga saaran amnigooda haddii garoonkan uu dib dambe uu u xirmo waxaa mas-uuliyaddeeda iskale qaybta guud qaybta guud ee booliska maamulka degmada taliska saldhigga iyo qaybta bari ee saldhigga kormeerkaana caawa keliya kuma ekaan doono waaxda jungal caawa joognaa habeen dambena waa xakalaan tegi doonaa degmooyinka gobolka banaadir waa bedelnay oo waa lugeynaynaa waxaan rabnaa inaan si dhab ah xaafadaha u tagno